الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجر أحكامتي أدومو إلى حيين أدومها مركو أدون ويهي cabdi iyo raqiiq ama iyo raqiiqa ayaa la yidhaahdaa qinnina way yidhaahdaanoo markaanu ama qinnatun markaanay wax sifoo kala raacin qinnun ama qinnatu waa addoonka badhaxa tira inay wax kale la soconin marka qaarkoodna wuxuu noqdaa mukaatabo waa addoonkan la yidhi intaasoo xoolaa haddii aada bixiso xor baa tae mukatabaa la yidhaahdaa midna waa mudabbaro waa addoonka la yidhi haddii aan dhinto xor baa tay uu sayidkiisii ku yidhaahdo marka aan dhinto ama haddaan dhinto xor baa tay kaana waxaa la yidhaha mudabber midna waa umuwalada oo waa addoon uu leeyahay oo milkul yamiin markaa uu kula mucaamaloonayay oo ilmo u dhashay taana umuwaladaa la yidhaahdaa waxaa soo raacaa mubacab waa addoon barhkiina xor yahay barhkiina addoon yahayna mubacad baa la yidhaahdaa markaa qaybaha kale oo dhan waaw inooga soo hadlay fuqahada kalena markaay kutubtii fiqigheedaynu soo aragnay mubacadka gaar uma soo saaraan inta badan ee meelaha dee axkaamta dhexdeeda iyo abwaabta iyo kutubta dhexdeeda ayuunbay kaga hadlaan laakiin sheekhu maadaama aynu nihi isagu markaa sida al-ashbaab wanadaahirka kutubtaasu uu hadlaya mubacadkiibuu gaar inoogu soo saaray wuxu uhi baabu axkaami lmubacadi addoonkii la barxoreeyey axkaamtiisii wuxuu uhi huwa addoonkaa la barxoreeyey fii bacdihaa axkaamta barhkeed kalcabdi ayuu la mid yahay wadaalika kaasina waxa weeye ka nikaaxise guurkii oo kale wa talaaqi furiinkii oo kale waalciddati cidda tirsigii oo kale waalcuqubaati iyo cuqubooyinkii iyo xuduuddii washahaadati iyo markhaatigii wa wujuubiljumacati jumcada waajibitaankeedii wainciqaadihaa iyo kugundankeedii iyo tira buuxinteedii waalqawadii iyo qisaastii wa nafaqati alqariibi iyo kii qaraabada nafaqayntiisii walaa khiyaara lilmubacadati addoontii la barxoreeyana khiyaar male idaa cataqa bacduhaa barhkeed markuu xoroobo taxta cabdin addoon markaa hoostii isagoo addoon qabo walaa yarihu waxana dhaxli maayo waxaa sheekhuu leeyahay mubacadku waa addoonka ama ha labaade ama ha dhadigaade qayb ka midina ay xor tahay qayb ka midina uu addoon yahay oo dee laba qof baa wadalo hadduu qof intiisa xoreeyo waataynu soo marray oo haddii aanu qeybta kale lacagteeda bixin karaynin inay qeybtaasi addoon ahaanaysa kana qeybtiisu xoroobayso markaa wuxuu ihi huwa addoonkaa la barxoreeyey fii bacdihaa axkaamta iyo abwaabta qaarkeed kalcabdi addoonkii badhaxa tirnaa ayuu la mid yahay oo addoonka kale ee qiniga ayuu la mid yahay wadaalika kaasina waxa weeye ka nikaaxi sidii guurkii oo kale oo guur isagu dee lama keliyoobo oo keligii ma guursanayo ee waa in dee sayidkiisu u idmaa oo labada dumara wax ka badan ma wada guursan karo waataynu xalay soo maraynay wa talaaqii iyo furiinkii oo isagu laba dalqa ayuunbu wax ku furaa waalciddati xaggii ciddadii haweenaydii waxay kala mid tahay addoontii barhka xorta uu ahaa badhna addoonkaha tii markaa qinada ahayd ee badhaxa tirayd bay kala mid tahay oo haddii ay tahay dumarkii caadaday heli jireen laba qur'i bay ku ciddo tirsanaysaa hadday tahay dumarkii bilaha ku ciddo tirsan jirayna ee dawaatu markaa ahaayo aysada ama sakiirada ahaydna bil iyo barhkeed waalcuqubaati cuqubooyinkii iyo xuduuddii ayana addoonkii madaxa tirnaa buu la mid yahayoo dee cuquubadii ka xortaa kala barhkii un weeye kii markaa qadbayna laxadi maayo sidaynu xalayba dariskeeni ku soo marray washahaada iyo shahaadada iyo markhaatigii ayana addoonkii uu kala mid yahay oo laga aqbali maayo waاljumucati wawujuubi اljumucati jumcada waajibitaankeediiyo waاnciqaadihaa xidhankeedii iyo tira buuxinteedii oo markaa jumca kugu waajibi mayso tiradiina ma buuxinayo waalqawadi qawadkii iyo qisaastii iyo qoorgoyntii oo markaa mid xora iyo mid markaa mubacado toona loo qisaasi maayo oo mid xori hadduu dilo loo qisaasi maayo mid kaleo mubacad hadduu dilo loo qisaasi maayo wa nafaqati lqariibi qofkii qaraabada nafaqadiisii isaga ku laasimi mayso dee waxba male markaa qaraabadii qofka qaraabadiisaana nafaqadiisii bixi la odhan maayo walaa khiyaara lilmubaacada addoonta markaa barxorta khiyaar iyo door male idaa cataqa bacduhaa markuu xorobo taxta cabdin addoon hoosteed addoon hadduu qabo addoon oo ay xorowdo dee baabu khiyaari nikaax baynu ku soo marnay inay xaq u leedahay inay ka fasaqato laakiin hadduu kala barhkeed xorooba iyadoo addoon qabo taana markaa iyana khiyaar ma yeelanayso walaa yarihu waxna dhaxli maayo oo addoonkaa mubacadka ahi waxna markaa dhaxli maayo xaj ku waajibi maayo cumra qaadi weli yacni arrimi aynu soo sheegnay oo dhan wa fii bacdihaa barhkeedna kalxuri kii xortaa buu la mid yahay huwa annahu isagu laa yuqaadu loo qisaasi maayo bima fiihi riqun ciday markaa addoonnima ku sugan tahay wa yukafiru bilmaali maal buu ku kafaaro gudan in kaana musiran hadduu hoda yahay wakayri daalika iyo kaa markaa aynu sheegnay kayrkiiba wa fii bacdihaa kalxori wa kalcabdi axkaamta qaarkoodna kii xorta iyo kii addoonka ahaa ayuu mar qura la mid yahay biictibaarayni laba dhinac marka laga ictibaariyo huwa lmilku waa milkiga iyo waxyeelashada waliru iyo dhaxalka wakayruhumaa iyo labadaa kayrkoodba waxaa sheekuu leeyahy wa fii bacdihaa barhkeed axkaamta barhkeedna kalxori kii xorta habuu la mid noqon huwa annahu isagu laa yuqaadu bifiihi riqun addoonkaa mubacadka ay hadduu dilo ciday markaa addoonnima ku sugan tahay oo addoona hadduu dilo loo qisaasi maayo oo dee barhkii ayaa xora laba addoon hadday isdilaan waa la isu qisaasayey mid xore hadduu addoon dilaan laakiin looma qisaasaynin maadna markaa kii xorta abuu la mid noqonayaayo hadduu dilo markaa mid addoonnima ay ku sugan tahay ama addoon badhax tiranba ama isaguna mubacad kale ah loo qisaasi maayo oo dee isaga ka sarreeya wa yukafiru bilmaali maal ayuu ku kafaaro gudan oo addoonku waataynu nidhi addoonkii qiniga ahaa isagu soom buu ku kafaaro gudanayey laakiin isagu maalkuba kafaaro gudanaynin oo dee kafaaratulyamiinkii oo kale idcaamu casharati masaakiin aw kiswatu aw taxriiru raqaba saddexdaa midna kuma kafaaro gudanaynin isagu soom buu kafaaro gudanayay kanna wuxuu ku kafaaro gudanayaa dee maalkii buu kafaaro gudanayaayo idcaamkii quudintii tobanka miskiin iyo aradbixintoodii waa ku kafaaro gudanayay cidku maanu ku kafaaro gudanaynin in kaana muusiran hadduu hodan yahay oo dee barhkiisa xortaa wuxuu ku kasbaday uu dee xor ku yacni muusir iyo hodan ku yahay uu iska bixin karaya kafaaratulyamiinka wakayri daalika iyo markaa arrintaa wixii markaa dee kayrkeeda ayadana markaa wuxuu kala mid noqonayaa kii xorta ahaa inuu dee markaa ku tasarufi karo idan la-aan inay wasiyadiisu markaa ansaxayso waxyaalaha malaa kii xortaa ayuu kala mid noqonayaa wa fii bacdihaa axkaamta barhkeedna kalxuri kii xortaa buu la mid noqon wakalcabdi iyo addoonkii biictibaarayni laba dhinac marka laga ictibaariyo wuxuu kala mid noqonayaa kii xorta ahaa iyo kii addoonka ahaaba wahuwa kaasina almilku waa milkigii iyo waxyeelashadii markaa barhkiisa xorta ah dee wixii uu ku helay waa milkinayaa barhkiisan markaa dee addoonnimo addoonkaana wixii uu ku helayna ma milkinayo oo masalan haddii uu badhno xor yahay badhno nin kale leeyahay wax muhayaa la yidhaahdo ayay ku shaqaysanayaanoo maalinna isagaa shaqaysanaya maalinna nin kale ayuu shaqaysanaya maalinta isagu shaqaysanayo wixii uu soo helay isagaa milkinaya oo yeelanaya maalinta uu noobada ninkan sayidka ay leeyahay wixii uu soo shaqaysana dee ma milkinayo waxa yeelanaya sayidka ayaa yeelanaya walirdu midna waa dhaxalkii oo wixii uu bacdigiisa iyo barhkiisa hortaa ku urriye waa laga dhaxlayaa wixii laakiin qeybtiisa kale uu ku urriyey dee mabuu milkiyayno markaa sayidkiisa ayaa markaa yeelanayey ee isaguna dee waxba markaa ma dhexlaynin wakayruhumaa iyo labada markaa kayrkeed oo sida haddii jinaayo iyo waxyeello loo geysto oo kale dee haddii markaa masalan uu kala badhna xor yahay kala badhna addoon yahay wixii xorriyada qaabilsanna uu masalan dee masalan haddii markaa waxyeello loo geysto dee waxyeellada kala barhkeed markaa dee diyada diyaa laga bixin kala badha kale markaa qiimo ayaa laga bixinayayo dee wixii ay markaa ku yeelanay qisigaa riqiga wixii qaabilsanna qiimu ku yeelan wixii markaa xorriyadda qaabilsanna dee diya ayuu ayuu ayuu markaa ugu yeelanayaa baabulqurcati halkaa wuxuu inooga baxay axkaamtii markaa addoommada waxaana siday musanifiintu samayn jireen axkaamta addoonka ay ugu dambaysin jireen axkaamta inta kalena waxay markaa xagga hore ayay marin jireen laakiin isagu sheekhu saddex baab ayuu ka dambaysiiyey baabulqurcati midi waa qori tuurkii bal sidii markaa qaabkii iyo kayfiyadii loogu qori tuurayey markaa dee ay wax qori tuur keenaya ay yimaadaan ayuu halkan sheekhu inooga hadlayaa wuxuu yidhi bian tugtaba hiya qurcadu bian tugtaba alasmaabu magacyaasha waa in lagu qoro wa tuqraja cala sihaami oo sihaamtii markaa lagu soo saaro ow bilcagsi ama sidaa cagsigeed waqad takuunu fi lamwaali amwaasha iyo xoolahay noqotaa wadalikaasina fi lqismati waa qaybintii iyo wa tamyiizi alcitqi ciqiga ka soocidiisa min almilki milkiga laga soocayo waxaa sheekuu leeyahay alqurcatu hiya ima an tugtaba alasbaab wa tuqrasha cala sihaam waraaqaa masalan loogu qori tuuraya marka waraaqayo qoraal loogu qori tuurayo imaa asmaadii ayaa lagu qorayaa oo masalan saddex qof baa wax loo qori tuurayaa saddexdaa qof magacyadooda ayaa saddex warqadood oo isleeg ayaa lagu qorayaa oo markaa maxamed iyo cabdiraxmaan iyo cumar baa lagu qori dabeetana inta la labanlaabo oo baqashada ama markaa invarob isku mida la geliyo ayaa meeshii la gelinayaa saddex dhul baa masalan loo qori tuurayay wa tukhraju cala sihaami markaa sihaamtii ayaa lagu soo saari oo saddexdii dhuloo markaa one iyo two iyo three laga dhigay ayaa la odhanayaa inta lamber oneka la istaago ayaa la odhanayaa magaca loo soo saaro dee tala magaca soo baxa ayaa la odhana adigu sahmigaa koowaad baad leeday haddana kii labaad baa la istaagi waxaa la odhan markaa taana magaca loo soo saaro magacii u soo baxay baa la leeyahy addakaasaad leeday dee magacii saddexaad iyo qeyb saddexaadna markaa way isla harayaan markaa biantugtabal asmaam magacyaashii waa in lagu qoro wixii loogu qori tuurayey wa tukhraj cala sihaam dabeetana magacyadii waxaa lagu soo saaraya sahmiyaalkii oo sahmi hebel cid u soo saar baa la leeyahy aw bilcagsi ama see cagsigeedo sihaamtii baa la qorayaa masalan magacyadii baana lagu soo saarayaa tusaalaheenna waa saddexdaa dhul waxa warqaddii lagu qorayaa dee lamber raqam waaxid iyo raqam itnayn iyo raqam talaata lambarka koowaad lambarka labaad lambarka saddexaad waana la yaqaanaayoo dee ka koowaad kuyo ka labaad kuyo ka saddexaad ku yahay dabeetana hebel baa la soo kicin waxaa la odhan hebel ha loo soo saaro warqad ha loo soo saaro warqadda markaas soo baxda hadday raqam waaxid noqoto raqam waaxid buu leeyahy haddii raqam itnayn u soo baxa raqam itnayn buu leeyay raqam talaata hadduu soo baxa raqam talaata ayuu leeyay haddana waxaa la odhanayaa qofka labaad isagana ha loo soo saaro raqam raqamkii u soo baxaa isagana la joojinayaa ka saddexaadna de markaa dee kaa u hara iyo u haraya markaa bian tugtabal asbaab magacyaashii waa in lagu qoro wixii lagu qori tuurayey wa tuqraj cala sihaam deedna sihaamtii lagu soo saaro ow bilcagsi ama sidaa cagsigeedo sihaamtii baa la qori magacyadaa lagu soo saaraya haddaba halkeebay qurcadu gashaa wuxuu yidhi waqad takuunu wahiya qad takuunu inay noqoto la arkaa filamwaali xoolaha wadaalika kaasina waa laba masalo xoolaha marka la qori tuulaya waa laba masalo fi lqismati qaybinta marka dad loo qaybinayo ama dee waxaa loo qaybinayaa ha ahaadaan xoolo nool ama ha ahaadaan dhul ha ahaado ama daara iyo gurya ha ahaado haddii aanay markaa iyagu dee isla raalli noqon oonay si u kala qaadanin dee waxa weeye ama dhaxal ha ahaado ama waxay wada lahaayeen ay qaybsanayaan ha ahaado ama wax la wada siiyey oo loo qaybinayo ha ahaadee dee intaa wixii la isu dhigo oo la isleekaysiiyo oo hadday siman tahay dee dhinac walbana la isleekaysiiyey hadday markaa dhulka kala sarreeyana dee la tacdiiliyey ayaa markaa dee halkaa qismada waa loo qori tuurayaa wa tamyiiz alcidqi min almilki marka cidqi laga soocayo iyo xorayn milki marka laga soocayo waa dariskeenni xalay aynu soo marnayoo hadduu saddex addoon leeyahay oo isku qiimo ah oo saddexdiiba uu mar wada xoreeyo maradu mawti uu xoreeyo isagoo xanuunsanayuu xoreeyey ogobay waxaa dee sulusu unbaa loo ogolaayo hal mid ayuunbaa xoroobayaa labada kalena way addoomoobaya wixiina waa ka dafcatan waaxidata saddexdiiba wada xoreeyey dee saddexdoodii baa markaa loo qori tuurayaa oo ama magacyadoodii baa lagu qorayaa markaasaa waxaa la odhanayaa hebel xornimo u soo saar xornimadii mid u soo saar ba odhanaysa saddexdoodii magac mee waa halkii la geliyo deetana kowa la yidhaha xornimo u soo saar warqadda u soo magaca soo baxa ayuunbaa markaa xoroobaya labadii kalena way addoomobayaan haddii la yidhaha mid addoona soo saar haddana mid addoona soo saarna oo ka xornimada la dambaysiiyana waa la heli karaa in markaa xurun ama cidqun waa cabdun waa cabdun saddexdaa lagu qoro oo la yidhaha markaa hebelkii inta lasoo qabto la yidhaha usoo saar dee hadduu cidqigu soo baxana isagaa xoroobi hadday riqi usoo baxdana waa addoommoobi labadii kale loodha haddana mid ha la soo saaro oo dee kay markaa usoo baxdo hadduu cabdigii soo baxo kaa kalaa markaa xortii noqonaya taasina waa fi tamyiiz alciqi min almilki waxa uu yihi waqad takunu fii kayriha kayrkeed inay noqotona waa la arkaa qurcadu wadaalika kaasina fi ibtidaaci alqasmi waa qasmiga bilowgiisa bayna zawjaati zawjooyiga xaaskiisa xaasaskiisa u bilaabayo wasafari wa fi safari biwaaxidatin midna safrideed watanaasuci wa tanaasuci wilaayati nikaaxin watanaazucin fii wilaayati nikaaxin nikaax wilaayadii oo lagu murmo wa qawadin wilaayati qawadin qisaasiga qoorgeyn wilaadadeed cinda lisiwaa isnaansha agteed wa tanaasuci cadadin iyo tira ku murankeed fii ixyaa'i mawaatin meel mawaada noolaynteeda ay ku murmeen oo macdinin ama macdan oo fii dacwa cinda xaakimin ama dacwo xaakim agteeda waxau sheekhu uhi waa abwaabtii ay qegelaysay qurca oo dhammi buu halkan inoogu sheegay wuxuu hi waqad takuunu fii kayriha waxaan xoola ahayn inay gashona waa la arkaa qurcad iyo qorituurku wadaalikaasina waxa weeye waa toddoba masalo hashana toddoba masalo ayay noqotaa waayo ta kood fii ibtidaa'i alqasmi bayna zawjaad ninku hadduu dhowr dumara leeyahay dhowr dumara ayuu wada guursaday saddex iyo afar iyo buu leeyahay dee qasmiga iyo la jiibsiga bilowgiisa waa u qori tuurayaa heblaayaan caawa iskaga carraabaya un maahee waa inuu markaa u qori tuuraa tii qori tuurku markaa u soo baxo ayaa dee ku xigaysaa haddana kuwii kaleu haddana usii qori tuuri oo dee markaa tii kusoo xigaa yacni labada a hadday saddexayeen markay middaa usoo baxda haddana labada soo haray habeenka dambe ayuu qori tuuriyo markaa tii ay usoo baxdo ayuu habeenkaana ku-xigsiin taasi waa mid masalada labaad wa fi safari biwaaxida saddex ama laba dumara buu leeyahay safar safaru xaaje ah safaru nuqlo maaha waataynu soo tilmaannay hadduu safarku safaru nuqlo iyo guurid yahay dee inuu wada kaxayso inuu ka wada tago inuu cid kaxayso waa kalena furo mar haddaan heshiis lagu ahayn ayuunbay noqonaysa maday guuri tahay laakiin safarku safaru xaaje markuu yahay ee markaa dee meel yar qabanayuu ka soo murasanayuu soo noqonayo haddama dee wuu ka wada tegi hadduu baahdo mid ka mida inuu sii kaxaysana dee waa inuu qorituur uu ku sii kaxaysaa sidaynu baabulqasmi wanushuus aynu ku soo marray oo nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa markuu safar u baxayo dumarkiisa waa u qori ridi jiray tii uu qorituurku usoo baxaa baanu kaxaysan jirin wa tanaasuci wilaayati nikaaxin wa fii tanaasuci wilaayati nikaaxin idaafadaasi bimacnaa fii weeye inuu tanaasucu fii wilaayati nikaaxin waxa lagu tanaasucay oo lagu murmay oo la isku khilaafay nikaax iyo guur wilaayadii waa awliye isku derajo ah awliyada isku derajadahi waa kuwee aabbaha iyo awowga kama suurto gasho tanaasucu fii wilaaya waayo aabbana waa midun awowna waa mid keliya uun laakiin maxay ka suurto gashaa walaalaha adeerada ilmaadeerada ayay ka suurto gashaa waxaa joogaa shanay walaalayihin ama afaray walaala yihiin ama waxaa jooga afar ama shan adeero ah ama waxaa jooga markaa ilma adeero waana isku derajo oo iskuin bay u wada jiraan mid walbana way u idantay inuu guuriyo mid walba i guuri bay tihi dabeetna halkan afeerka la isula baxo anaa guurinaya anaa guurinaya ayaa soo baxday maxaa markaa la samaynayaa dee waa in la qori tuuraa markaa kii guurinayey waa markay isku derajo yihiin baynu nidhi oo masalan akhl shaqiiqa iyo akhli ab isku derajo maaha walaal xagga hooye xagga aaba iyo mid xagga aaba isku derajo maaha adeeradii alma adeeraduna waa saas waa inay isku derajo yihiin waana mid walba inay tiri guuriyo idan siisay ila haddii kale iskima guurin kare wilaayatul ijbaar aan waxba la weydiinin dee aabba iyo awowun baa loo fii bikrin inanta bikridan bay ku leeyihiin laakiin walaal ama adeer ama in adeer aan idan weydiinnima guurin karo saa daraaddeed dee ninka la ilaa in adeerta ama adeerkaa inaanta adeerka utaa lagaa doonaya ama walaasha dee waa inaad tiri ama ogoshood weydiisaa laakiin intaad golahan iska tagda tira waan guuriyey dee waxba ka socon maayaan wa qawadin wa wilaayati qawadin cinda alistiwaa wilaayada iyo mas-uuliyadda markaa qoorgoynta iyo qisaasta qof baa la dilay qofkaa la dilay dee dadkii awliyadiisa ahayd qisaastii way wada leeyihiin qisaastii markay wada leeyihiin hadday markaa isku raacaan inay qisaastaan dad cajasiina aanay ku jireen dhammaantood dad wada aqwiyaahoo fulin kara ay yihiin oo waxaa la yidhahdaa hadday hadday qoorgoyn tahayna waa fushan karaan hadday laakiin jurxi iyo nabar tahay qisaasteed imaamkaa iyadoo waafinayo siyaadaan laga aamin noqonayno waynu soo maraytaa laakiin marka ay tahay qisaas iyo qoorgoyn dadkii markaa awliyadeen ahaana dad markaa wada fulin kara ay yihiin oo qaraca jazi aanay ku jirin oo afar iyo shan mid walaba anaa ku tirinaya iniga ii daaya markaa anaa qoorta ka jaray ama anaa baaska marinaya ay isku qabsaan oo dee walaalihii iyo inamadii u dhalay iyo waddada nocaasoo kale ah dee iyagana maxaa lagu kala horraysiinayaa dee waxaa lagu kala horraysiinayaa qurcoo kay markaa usoo baxdo ayuunbaa markaa baaska marin mid walba dhinac iskala soo taagay ama mid walba dhinac goosta la odhan maayo wa tanaasuci cadadii wa fii tanaasuci cadadii masalada shanaad waa cadad iyo koox ku murankood fii ixyaa'i mawaatin meel mawaada noolaynteed meel mawaada markaa oo aan cidina lahayn milkii muslimna markaa aanu ku dureerin oo aanu hore usoo marin ayay markaa dee mar wada yimaadeen anaa noolaynaya anaa noolaynaya ayaa tidhi wixii wax u qaybsamaya maaha dee taana waa loo qori tuuri markaa wa macdini waa fii ixyaa'i macdani macdan noolaynteed taa hore waa dhul mawaadoon macdan ahayn tanna waa macdan ama mid daahira ama mid baatina ha ahaatee noolaynteed baa ayana dad dee mar wada yimaa isku haystaan taana ayana waa loo qori tuuri wa fii dacwa cinda xaakimin masalada toddobaad ee ugu dambaysa waa dacwo xaakim agteed oo haddii ay markaa xaakimkii dee markii loo dacwoonayey hadduu midna xagan ka soo wareega midna xagan ka soo wareega midna xagga hore ka yimaado oo dabeetana halkaa qadinkii la isku qabsado dee maxaa lagu kala horraysiinayaa waataynu soo marray haddii aanay dad musaafiriina aanay jirin oo markaa socota oo dee gawaadhidii u taagantahay ama dumar haddii aanay jirin waataynu soo marayni markaa in loo qori tuurayo oo markaa qori tuur markaa lagu kala saarayo hore ayaynu markaa u soo marnayoo baabkii qadaaga wada ijtamaca muddacuuna qudimo saabiqu haaliban bidacwa waaxida haddii ay markaa dee fara badan yihiinna waa loo qori tuuraya ayaynu soo nidho aynu soo marnay وفي دعوى عند حاكم iyo dacwo markaa xaakim agtii halkaana wuxuu inooga baxay qurcadii iyo qorituurkii iyo abwaabtii markaas ay lahayd halkana baabu axkaami alacmaa qofka indhahala axkaamtiisii ayuu halkan markaa inooga gelayaa axkaamul acmaa markaa iyadana waxoogay ayuu isugu soo keen saarayoo iyadana waxoogay buu inooga sheegi doonaa waayo qofkii indhaha qabay iyo qofkii markaa dee aan waxba arkaynin xaggii axkaamtii iskaga mid ka noqon maayaan wuxuu uhi huwa haddaba qofkaa indhaali kalbasiiri wuxuu la mid yahay kii wax arkayey ilaa fii masaa'ila masalooyin mooyaane minaa waxaa ka mid aanu leh jihaada calayhi qofka indhaala jihaad laguma leh walaa yajtahidu fi lqiblati qibladana ku ijtihaadi maayo walaa yasixu baycuhu walaa shiraa'uhu iibkiisa iyo iibsigiisu midnaba ma ansaxayo walaa diyata fii caynayhi labadiisa indhood diyo iyo mag ma laha waxa u yihi sheekhu alacmaa huwa kalbasiiri qofka indhahale ee indhoolkaahi kalbasiiri kii indhaha qabay buu xagga axkaamta kala mid yahay oo waa isku mid oo dee waa qof mukallafa ilaa fii masaa'ila masalooyin baa la iskaga mid ka ahni minaa waxaa ka mid ah low laa jihaada calayhi kii indhaalaha haddii lagu lahaa jihaad isaga jihaad laguma leh laysa cala alacmaa xarajun ilaahay wuxu uhi kii indhoolka ahaa wax harajiya dembi oo ku saaran ma jiro jihaadka ka tegiddiisa dee waxba arki maayo walaa yajtahidu fi lqibla haddii qibladii loo tukanayo iyo jihadii ay markaa ka qarsoonto oo ay ka dheeg gasho iyadana ku ijtihaadi maayo dee mar haddaanu bari iyo galbeed midna kala garanaynin adilada qibladuna waa basariya basarkiisii araggiisina ma jiro taasna markaa iyana ku ijtihaadi maayo hal uu kii indhaala ah dee xidigaa eegayu dayaxa eegayu dabaysha wax walba eegayey walaa yasixu baycuhu walaa shiraa'uhu inuu wax iibiyo iyo inuu wax iibsadaa toona ma ansaxayso waxyaalihii ru'yada iyo aragtida u baahnaa leanna waxaanaad iibinayso dee inaad arkayso ayaa laga maarmaana waxaad iibsanaysa inaad aragto ayaa laga maarmaan ah muxuu samaynayaa laakiin dee wuu wakiilanayaa wuxuu iibinayana cid ba odhan ii iibi wuxuu iibsanayana cid ba odhan iisoo iibiyo markaa ka aragto ka eegto axkaamtuna markaa wakiilka ayay ku tacalluqaysaa waa siday shaaficiyadu qabaan saddexda madhabe kale waa ku khilaafsan yihin oo iibkiisa iyo shirihiisuba waa ansaxayaa bay leeyihiin waxaana markaa wixii ayagoo dime lagu iibsanayo ayada taasna waa u bannaan tahay walaa diyata fii caynayhi labadiisa indhood haddii laga soo tuuro diya iyo mag male araggana markaa inta ugu badan markaa araggayayshu yacni diyadu aragga weeye haddii araggii uu ka taga ishiioo wiilkiioo buuxaa oo qofkii quruxdiina haddii laga rido oo laga soo tuuro meeshii oo laga soo xordo mag dhammaystirayna ka waajibi maysee xukuumo ayuunbaa ka waajibaysaoo markaa looga qadarayaa laakiin qofkii dee indhaqi haddii laga soo tuuro dee ishiisu markaa mag dhammaystiran ayay noqonaysay dariska qeybtiisa hore halkaa inoogu joogo wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرني باب أحكام الأعمى قفكي إن أحكام تيسي وعلشاق ولا تقبل شهادته مرخاتي سر الله أغبر أيوه إلا في الترجمة turjumidda mooyaane wal ismaaci iyo maqashiin mooyaane wamaa yahbutu iyo wixii ku sugmayey bilistifaadati faafda wixii ku sugmayey mooyaane ka nasabi sida nasabka oo kale iyo wamaa taxamalahu wuxuu qaaday qablaalcamaa indhabeelidda ka hor in kaana almashhuudu lahu wa calayhi hadduu yahay ka loo mara furi iyo ka lagu furiba macruufaya nasabi macruufaya alismi wannasab magacood iyo nasabkooda oo mid la garan wa qabdihi wa fii qabdihi iyo kii markaa gacanta qabdihi iyo gacan ku-dhigiddiisa cala almuqiri kii qirtay uu gacanta ku dhigay ilaa yashada calayhi ilaa uu kaga marakaco cinda alqaadi qaadiga agtiisa waxaa sheekuu leeyahay walaa tuqbalu shahaadatuhu qofkii indhaala'a markhaatigiisa lama aqbalo ilaa shan meelood ayuunbaa markhaatigiisa la aqbalaa waa midda koobaadee fi tarjama ilaa fi tarjama turjumaaddii haddii markaa dee qaadigii uu u baahdo dadkan wax sheeganaya hadalkooda in loo turjumo qof indhalii waa turjumi karaa leannahu isagu markaa hadalkaa u maqalayo ayuunbuu fasirayaa waxba aragti loogama baahnaa haddii markhaatiyada markhaatiyada markaa hadalkoodana iyana wuu turjumi karaa walismaaci iyo maqashiin maqashiin iyadu waxa weeye masalan qaadi oo kale yar dhaga culus dabeetana wuxuu doonayaa dee qof hadalka maqashiiya ninkan indhaaliina waa nin jahwariyahoo cod weynoo cod dheero si fiican buu maqashiinaya dabeetana halkan uu taagan yaho markaa maqalkiisuna aad buu u fiican yahayoo had iyo goolaale qofka ilaahay hadduu meel ka yarxidha meel kalea ilaahay ka xoojiya markaa iminka dadka indhaala maqalkooda xooga dadka iminka dhagahara yacni dareenkoodu waa qawi aragtidaa ay ku arkeen buu garanayaa inaad xamanayso inaad marka ammaanayso inaad u cadhoonayso ilaahay meelka uka kaabaya dabeetana wuu maqlayaa isagoo si fiican buu maqlayaa dabeetana wuxuu ku yidhi wuxuu yidhi wuu maqashiinaya un isagu turjumaad maaha turjumaadina waxa weeye waa luqa iyo hadal luqad kaley ku hadlayaan ayuu turjumaya ayuu gudbinaya tanna waa hadalkii ay yidhaahdeen uu afgaranayo ayuubu kor ugu qaadayaa qaadigoo dhagaa culus taasina waa tii labaadee wamaa yahbutu tanna waa wax fara badanee wa fiimaa yahbutu wixii ku sugmayey bilistifaadati faafid wixii istifaada iyo faafid ku sugmaa ayadana wuu ka marakici karaa waxyaalaha axkaamta qaarkood waxay u baahan yihiin arag oo qofka markaa dee markaad ka marakacayso markuu waxaa samaynaya ama odhanayey waa inaad arkaysay maqlaysay oo samci iyo basar baa labada loo shardiya waxna waxay ku sugmaan waxa la dhaha istifaada iyo faafid ay dadka dhexdooda ku faafeen ka nasabi sida nasabkoo kale dee iminka ninkaasi inuuna hebel yahay waynu maqalayuun qof markaa si kale uga marag furaya ma jiro ina hebel inay tahay ina hebel inuu yahay waa faafidaas surbaynu ku maqalay dee wuu ka marag furi kala wuxuu le walan wintaan halkaa joogayba dee in hebanun baa la odhanayay waxaa ka mid a xoraynta dee inuu xoreeyey waxaa ka mid a geerida waan hebel inuu geeriyooday dee waanu maqlayno ummadoo dhan baanu markaa ka maqlayna waxaa ka mid a nikaaxa iyo guurka dee inay markaa afadii hebel tahay iyo inuu saygii heblaaye yahay ayana inta badan iyadoo aanad goobjoogba ka ahayn ayaa iyadana faafdo ay ku sugantaa waxaa ka mid a milkiga iyo lahaanshaha aan wax sababoo gaara loo tirinaynin dee bakaarkaa markaa ciddaasi inay leedahay ayaad markaa maqlaysay dee waa iyadana waa lagu marag furi karaa bakaar yacni guri weyn oo magaalada dhexdeeda ah oo beri dhexdeed la isku qabsaday faafdadaasaan ugu kala saar yacni dadkii xilligaa joogay baan u yeedhnay waay waxaa la isku qabsaday labadii nin dhintay iyo aabbihoo dhintay ayaa dadkoodii kuwii aabbaa ka soo jeedayna waa awooga ka soo jeeday waxay dhaheen dee waxaa la ahaa in aabbaha ayaa lahaayo markaa dee ninkaa dhintayna dhalay annagana dhalay qoladii ninkaa dhashayu dhalay waxay dhahay ma aabbaha yana awowga iyagu iskala joogi jiray uun ee waxba kuma lahayn gurigana waa guri macruufoo markaa hargeysa ku yaalla dee dadkii xilligaan maxa u taqaanayn gurigan dee hebel hebel baanu u naqaanay bay yidhaha annagu kan kala mamaanaan maqalba ayay yidhahdeen dee faabdadaasaanu markaa aanu ku kala saarno anu ku kala xukunno marka faabdadaa milkigana waa lagu kala saara waxyaalaha ku sugma faabdada ayay ka mid tahay taasina markaa waa dhowrka qodoba isku jira wamaata wa fiima taxamalahu iyo wuxuu xambaaray qabla alcamaa intaanu indhabeelin kahor cid buu markhaati ka ahaa nootaayadii buu ku qoran yahay waa indhaqabay markuu meesha gurigaa la kala iibsanayey waxna markii laysa siinayay waa indhaqabay gadaal buu ka indhabeelay taana iyana wuu ka markhaati kacayaa waa in kaana almashhuudu lahu caleyh macruufa nasabi ismi walnasab haddii ay yihiin weeye qofka loo furi iyo ka lagu furayaaba magaciisa iyo nasabkiisaba kuwa la garanayo waa dad la ysla garanayo waarsow hebel maaha saw hebel hebel ma aha yacni magaciisi iyo nasabkiisiiba wuu garaya waa la isla wada garanayaa war ninkaasaa iibsaday oo lahaayo dee anaaba nootaayada u saxeexo xilligaasay hayd intaanan dhabeelinba bay hayd laakiin qof aan la garanaynin oon magaciisii la garanayn oo nasabkiisii markaa la garanaynin ayadana taa la aqbali maayo ee waa in nasabkii magaciisa iyo nasabkiisaba la garanayo wa qabdihi wa fii qabdihi iyo qabashadiisa iyo gacan kudhigiisa cala almuqiri kii qirtay ilaa an yashada caleyh ilaa uu kaga maraka cinda alqaadi qaadiga agtiisa ninunbaa mid dhegana wuxuu u saaray ninkii maalinta dhaweyd habeenka dhaweyd la dilay soo maad ogeyn ee maad maqanay allmagaalada lagu dilay anaa dilay dhabgun buu siiyey ama yani wuxuu yidhi markaa gabadhaydii baan furay ama waxaa saa sameey dhabun buu siiyey ama isagoo salaamo gacantaba ku hayaa ayuu markaa waxaa u sheegay dee gacantiin buu ku dhegoo dabeetana waariila qabtuun buu ihi qaadigii baa laysku horgeeyey isagoo saa ugu maran ila hadduu ka siibto markaa garan maayo ku ahaaye inuu kankii dhegta u saariyo inuu kan ahaaye kaana markaa wuu ku dhegoo siduu hayey ayaa maxkamaddii garsoorkii laysku geeyey taana markaa wuu ka maraki kara wuxuu leey ninkan aan hayaa dilkii habeenkii dhaweyd ka dhacay buu qirtay xaaskiisii inuu furay buu qirtay waxaa inuu qaatay buu ayuu qirtay ayuu markaa leeyo taana waa ku marag furi karaa wayuraw waxaa kaloo ka mida waxyaalihii markaa aanu kula midka ahayn yukrahu waa la karaahiyey siannahu yukrahu waa an yakuuna bian yakuuna mu'adinan waxda keligii inuu mu'adin noqdo walaa talzamuu jumcatu ku waajibi mayso ilaa an wajada qaa'idan inuu haga helo mooyaane mutabarican ugu tabarucaya ow bi ujra tilmaamo mushqaayad uu markaa dee ku kaxaynaya mooyaane walxaal huwa isaguna qaadirun calayha uu karayo wa yuctabaru fii lusuumi alxaji waalcumrati lah laasimidda xaji cumrada ay ku laasimayaanna waxaa loo ictibaarinayaa maca wujuudi zaadi wa daaba zaadka iyo daabada helideeda la jirkeeda wujuudu qaa'idin inuu qaa'id iyo haga inuu helayo walaa yahbutu kuna sugmi maayo fii diiwaani lmurtasiqati ciidanka rigliga diiwaangooda fi lqaswi xagga duulidda waxaa sheekuu leeyahay axkaamtii aanu kula midka ahayn ayuu markaa inoo tirinayaa wuxuu leeyahay waxaa ka mida annahu yukrahu an yakuuna mu'adinan waxda keligii inuu mu'adin noqdo ayaa la karaahiyeystaa leanna waktigii buu ku qaldamayaa laakiin hadduu ninkan indhalayu masaajidka iska joogo mid xaaraano joogo dabeedna kaa xaaraanun kolba u sheegayo xilligii duurka in la gaadhiyo xilligii casarka in la gaadhiyo xilliga kalo adin hebelow oo deetana uu ku dhufanayo un taasi markaa way ku filanta wuu noqon karaa laakiin keligii meel masaajid muadin kama noqon karo walaa talzamu jumcatu jumca ku laasimi mayso ilaa an wajada qaa'idan inuu helo hage iyo hogaamiye mutabarican ugu tabarucaya aw ama biujratin ujro iyo mushqaayad ku hagaya mooyaane walxal waa qaadiru calayhaa mushqaayadana uu helayo waxoogay miduu qadada ka bixiyo ayuu helayaa qadadaana waa ka bixin karaya war hebelow igee jumcaha oo iga soo celi dabeetana hadhowtana dee qadadaada beriiska nafarka beriiska aan kaa bixiyo hadduu markaa dee helayo kaa markaa uu qadada ka bixinayo oo qadadiina uu ka bixin karayo taasina way ku waajibaysaa jumcadii iyo inuu kaa kirayso qadada ka bixiyaaba haddii u markaa mid ugu tabaruco hor ilaahay ku geeya uu helayana ayana waa ku waajibaysaa haddii kale kuma waajibayso wa yuctabaru waanu yuctabaru waxaa loo ictibaarinayaa oo loo fiirinaya loo shardinayaa fii lusuumi alxaji waalcumrati lah ku laasimidda xajii cumrada ay ku laasimaan lahu isaga maca wujuudi zaadi wa daaba ayadoo dee loo shardinayo oo ay la jirto zaadkii iyo daabadii la fuulayaba sidada kaleba loogu shardinayey wujuudu qaa'idin mid haga oo dee ama mutabarica ama uu mushqaayadiisa siiyo waa inuu helayaayo sidii maxram gabadhuba ay maxramka ugu baahnayd ee xataa hadday kiraysan kartay inay kiraysataa waajib ay ugu ahayd ayuu qaa'idkuna isaga u yahay haddii aanu haysanin ama wuxuu siiye aanu haysanin xajma ku waajibi maayo walaa yuhbatu anahu laa ama walaa yuhbatu lagu sugi maayo fii diiwaani lmurtasiqati ciidanka rigliga murtasiqa calooshowda shaqaysayaal maaha berigeen dambe ma calooshowda shaqaysayaal murtasiqadu markaa ay noqotee waa ciidanka ras rigliga ee markaa mushaharka la siinayo fi lqaswi xagga duulimaadkana diiwaanka murtasiqada iyo ciidanka rigliga la gelin maayo dee waxba nin ku filan maaha nin ku filan caag buu noqonaya cagnana markaa looma baahna walaa yuctaqu alcabdu la horayn maayo addoonkii alacmaa indhala walaa xadaanata liman bihi cama addoon indhalaalin cid ay ku sugan tahay xadaano male watuguraw dakaatu gowriciisa waa la karaahisaa wayaxrumu sayidu ugaarsigiisuna waa xaaraan biramyin yacni galid iyo wajaarixatin tii markaa wax qabanaysay walaa yajuusu kownu imaaman acdam walaa qaadiyan inuu noqdana lama ogola wuxuu sheekhu inoo sii wadaa weli axkaamtii uu kaga duwanaa kaha indhaa qabee wuxuu yidhi wa annahu laa yuctaqu alcabdu alacmaa addoon indhala kafaaro xaggeed lagama xoreeyo macnaha waa la xorayn karaa sidiisa waa loogu tabarruci karaa laakiin kafaarooyinka an takuuna saliimatan camaa yukhilu bilcamal wa innaga ku aragnaa addoonta la xoraynaya cidu raqabatin mu'minatin saliimatin min alcuyuub waa inay ceebaha ka madhan tahay marka addoonka kafaarada la xoreeya mid indhala maaha leannu camalkiiyo shaqadii ayuu dhimayaa waxaa la doonaya kafaaradii addoon markaa shaqaysanaya oo wax taraya inaad markaa dee addoonnimada ka dulqaaddood xormadiisi u soo celiso walaa xadaanata liman bihi camaa cid indhala xadaano male ama ha labaade ama ha dhadigaadee xadaanada ilmaha markay labada waalid kala tagaan ee ilmo yarna ay leeyihiin koodii indhali xadaano male leannu isagii baa xadaaniyo ilaalinu bahan qofkii indhaalaha wa tugraw dakaatu waanu tugraw dakaatu gawraciisa waa la karaahisaa leanna waxaa dhici karta dee inuu meeshiiba gefo laga gowracayey ilaa halkaa hunguriga ama dhuuntaa laga gowracaye hadduuba qabto oo xaggaana markaa u jeediyo qiblada ujeedisadaabay ahayde dee waxaa dhici kara markaa halkaa inuu garabka hoosteeda kaga qabto isagoo isla markaa waxaad kaga haysaan hungurigii markaa waa karaahi bay yidhaaheen wayugraw anahu yugraw waxaa la kaloo la karaahisaa sayidu ay masiidu wuxuu ku ugaadhsaday biramyin ganid markaa wajaarixatin iyo jaarixa iyo markaa dee shimbir ama bahaliyi wax qaban jiruu diray qof fasiri haba tuseen leannu mar haddaanu arkaynin leebkii iyo jaarixadina qasad bay u baahnaayeen oo wataynu hore usoo marray dee wax qasadina ma jir waralkaa garanuug baa maraysee ku gal dee wuu galo way ku dhacdayba dee sidii bay ku dhibatay ma xalaaloobayo waar eygaaga halkaa qabadhe halkaasay wax marayaan dee qaba buu dhan wuu iska carre wax qasaduu leeyahy ma jiro taana waa xaaraanoo lama cunayo walaa yajuusu waanahu laa yajuusu kownu imaamna cadam imaamkii weynaaye dadka muslimiinta ugu sarreeyay inuu noqdana ayadana ma bannaana walaa qaadiyan qaadi inuu noqdana ayadana ma bannaana iyo axkaam fara badan oo kale saaciid zake soo ururiya ma noqonayo khaariskii timirta qiyaasiya ma noqonayo qaasi ma noqonayo oo axkaamtaasoo dhan ma gelayo baabu xukmil awlaadi awlaadda axkaamteedii ayuu u baab yahay awlaaddu waxa weeye ama aadami ha dhalo ama bahimo iyo madhayadhaan kale ha dhalo ama kuwo hore ha dhalaan ama kuwo addoomaay ha dhalaane waa axkaam ay awlaadi leeyihiinoo oo halkan sheekhu uu ku soo ururiyey markaa iminka ummahaatl awlaadkii ugu dambayn jiray ay gudua ugu dambayn jireen maaha waa axkaam markaa awlaaddu ay leedahay uu meesha kusoo ururiyey wuxuu uhi waladulxorati gabadh xore ilmaheedu xurun waa xor walmamluukati tii mamluukada ahayd ee lalahaana mamluukun isna waa mid la leeyahay haaliban sida badan wa waladu umilwaladi umwalado ilmaheedu yatbacuhaa waa raacaya wa waladulmucallaqi cidquha bisifatin tii lagu xidhay xoribee sifo laa yatbacuhaa ma raacayo ilaa an kaada xaamilan bihi inay uurkiisa lahayd mooyaane cinda alcaqdi caqdigaysa aw sifa ama sifada agteeda wa waladu lmukaatabati mukaataba waladkeeduna yatbacuhaa wuu raacaya walaa shaya calayhi wax lagu leeyahay ma jiro waxaa sheekhu leeyahay waladulxurati gabadha xortaa ilmaheedu xurun waa xor ilmahay gabadha xor dhashaa xor buu noqonayaa ka dhalayba addoon ha ahaadee walmamluukati wa waladulmamluukati addoonta markaa la leeyahay ilmahay dhashaana mamluuku weeye haaliban sida badan isaguna wuxuu noqdaa un mamluuk oo masalan hadduu dee addoontiisii moodo addoon hadduu moodo inay xor tahay oo addoon iyo gabadh xaaskiisiibuu moodo saasay ilma ku dhashay ilmahaasi xor buu noqonayaa laakiin waa haaliban waa sida badan waana xagga addoonnimada wuxuu ka raacaa un hooyada xornimada iyo addoonnimada hooyadu ka raacaa waana kuwii saddexda bayid culimmadu faraca axkaamtiisa ku tirinaya yatbacu lfarcu fi intisaabi abaahu wاlumma fi الriqi wاlxuriya wazakaata alakhafa wadiina alaclaa waladi ishtadda fi jazaain wadiya wakhasa laslayni rijzan wadibxan wanikaaxan walakla wاludxiya waxa le yatbacu lfarcu farcu wuxuu raacaa fi intisaabin xagga nasab sheegashada abaahu aabbihi farcu aabbihi unbuu nasab sheegtaa oo xagga nasabka aabbu unbuu ka raacaa wuxuu yahay unbuu yahay walumma hooyaduu raacaa fi riqi waalxuriya xagga riqiga addoonnimada iyo xagga xorriyada hooyaduu raacaa wa zakaati lakhafa zakada tafudud ayuu raacaayo hadday iska dhalaanba masalan waxay iska dhalay masalan lo iyo riyaa iska dhalay oo kale weyl yar iyo ribaa iska dhalay oo kale dee waxay noqdeen markaa sikagoys ayamaa sikadooda fududay dee adiga waa farta yahay loodana markaa waa soddon kaa fudud ayaa la raacinayaa haddayba dhacdo dee say u dhacdo adaga geel iyo lo hadday iska dhalaan dee ilaa uu sekadii lo-da gaadho soddona lama sakaynayo ayay leeyinoo sekada ta fudud ayaa la raacinayaa wadiinal calaa diintana ka sarreeyo ayaa la raaciyaa oo hadday iska dhalaan dimmi nin dimmi iyo haweenay muslimadahi ama hadday nin muslima iyo dimmiyeedi iska dhalaan muslim buu noqonayaayoo la raacinayaa wadiina alaclaa waladii shada fii jazaain wadiya xagga jazaa-u sayidka markuu qofku muxrimka yahay iyo xagga diyadana waxaa la raaciyaa un kooda daran ayaa la raaciyaa oo masalan hadduu sayid berri ah ugaadhii berriga mamnuuca ka ahayd iyo waxshi maakuula hadduu dhexdooda ka dhasho dee fidya qofkii muxrimka ahayd ku waajibayso waa kii marka adkaa xaggaa waxay leeyiin wadiyatin xagga diyada hadduu kitaab iyo majuusi ka dhex dhasho waxaa la raacinayaa un markaa kitaabi diyadii kitaabigoo saddex iyo soddona ayaa la raacinayaa ee xagga lixdii halaad iyo hashii saddex looqay sulsaankeed ma noqonayo waa khasal aslayni rijsan xagga nijaasada labada asal labada aabihi hooyada kooda hooseeya ayaa la raaciyaayo hadduu ri iyo ay ka dhex dhasho nijaas ayuunbaa markaa laga soo qaadaya haddii markaa wax la cunay iyo waxaan la cunin uu ka dhex dhashona meytadiisu markaa dee nijaas ayuu haddii kalluun iyo wax kale uu ka dhex dhasho nijaasun waktigiisi noqonaya xagga markaa walakla waludxiya wanikaaxan wadabxan buuhi xagga gawraca xagga gawraca markaa hadduu mid gawraciisu xalaal yahay iyo guursigiisu xalaal yahay sida kitaabi iyo majuusiyadii hadday iska dhalaan ama majuusi iyo kitaabiyad hadday iska dhalaan dabiixadiisa iyo gawraciisa iyo guurkiisu midna ma bannaana hadduu ka dhex dhasho wax la cuno xooneef la cunay iyo waxaan la cunin iyaduna xalaal ma aha hadduu ka dhex dhasho wax lagu udxiyaysanayo waxaan lagu udxiyaysanaynin markaa iyadana lagu udxiyaysan maayo waa khasalasray rijsan wa dabxan wa nikaaxan walakla waludxiya axkaamtaasay markaa ay u sheegaan markaa faraca axkaamtiisa ay ku ururiyaan waxaa sheekhu haddaba uu yidhi oo kale wawaladu umilwaladi addoonta umwaladada uu ka ilmo dhashaday ilmaheedu intuu ka ilmo dhashaday ay dhashay yatbacuhaa wuu xagga cidku raacaya oo markuu sayidku dhintaa unbu isna dhimanaya ayuu xoroobaya wawaladulmucalaqa cidquhaa bisifatin haweeneyda xoraynteeda sifo lagu xidhay ee wili waxaas hadday saa noqdaan ama haddii aad markaa ama si aan yeelo xor baatay ama haddaan dhinto laa yatbacuhaa iyada ma raacayo oo wuu ka harayaa iyadu ma xoroobaysaa ilaa an kaanad xaamilan bi cinda alcaqdi markay caqdiga agtiisa inay dee xaamilo ahayd mooyaane aw isifa aw cinda wujuudi sifa ama markay sifada la helay markan sifada la helay hadday xaamilo ahayd ama markan caqdiga hadday xaamilo agtiisa ahayd markaa wuu raacayaa وwلd المkaatabati ta mukaatabada waladkeeduna yatbacuhaa iyadana wuu raacaya oo iyadana dee maray wixii iska bixiso isna hadday caajisana adoon buu la noqon hadday xorowdana xor buu la noqon walaa shay calayh waxba u sayidkiina kuma laho dee isagu waxba isma laaziminin wawalad اdxiyati wlhadyi اlwaajibayni udxiyaة whadyun udxiyada iyo hadyiga waajibkaa ilmahooduna udxiyo unbuu noqdaa iyo hadyi wa xamlu lmabiicati talaybiya xamligeedu yatbacuhaa waa raacaya wa yuqaabilu juz-u min athaman qayb lacagta ka mida ayayna qaabilaysaa wuxuu yidhi sheekhu waladuludxiya walhadyi wa walad lhadyi alwaajibayni ninku wuxuu ku nadray wuxuu hi neefgaa inaan ku udxiyaysabaa ilaahay igu leeyahay wuxuuhi neefgaa inaan hadiyo oon xajiga markaa geeyoon ku qalo ayaa laygu le ilaahay igu leeyahay buuli saasuu u cayimay neefgaa markaa udxiyada u cayimay ka hadya u cayimay waxay dhalaan udxiyatun wa hadyun mid waliba udxiyo iyo hadyi buu noqonaya wa xamlu lmabiicati neefkii la iibiyey ama addoontii la iibiyey ilmahay uurka ku sidaa yatbacuhaa wuu raacaya isna iib uu iibsamayuun wa yuqaabilu juzun min athaman lacagtana qayb ka mida qaabilsan ilmaha oo dee neefka riman iyo neefga aan rimanayn ee galoobdaahi isku qiimo maaha iminka hasha riman hasha rimana iminka sayladaa la keeno iyo ta galoobdaahi isku lacag noqon maayaan oo ta riman baa markaa dee ilmaha caloosha ku jira markaa lacagtan laga siisanayo qayb buu ku leeyahy wa waladu lmarhuunati tii la raandhigay ilmaheeda waljaaniyati tii waxyeelada geysatay walmu'ajarati iyo tii la kiraysay walmucaarati ti iyo tii la iibsaday walmuusaa bihaa iyo tii la dardaarmay oo bimanfacatiha walqaad qad xamalad bihi ay uraysatay bayna alwasiyati wa mowtilmuusii wasiyada iyo kii dardaarmay dhimashahooda dhexdooda walmuusaa bikhidmatiha khidmada iyo shaqadeeda tii la dardaarmay ilmaheedu walmawhuubati iyo tii la hebeeyey ilmaheedu idaa walada qabla alqabdi qabdi iyo gacanku dhigid ka hor marka ay dhasho laa yatbacuhaa iyadana ma raacayo wuxuu uhi wawaladu lmarhuuna tii la rahan dhigay ama addoon ama neef xoolaaba haato neef xooloo rahan yaalla ayaa ilmo dhalay waljaaniyati addoon waxyeello geysatay ayaa ilmo dhashay walmu'ajarati addoon ama neef xooloo la kireeyaa ilmo dhalay walmucaarati addoon ama neef xoolaahoo qof la ammaanaysay ayaa ilmo dhalay walmusaabihaa tii la dardaarmee la yidhi neefkii la dardaarmay cid loo dardaarmay ama addoontii la dardaarmay ow bimanfacatiha ama manfacadeeda iyo dheefteeda un la dardaarmay ayada lafteeda lama wada dardaarmay manfacadeeda iyo dheefteedubaa la dardaarmay waqad xamalad bihi xaalay labada jeerba ay markaa ilmaha iyo uurkaa yeelatay bayna alwasiyati dardaarankii iyo wa mowtil muusii kan muusigee dardaarmay dhimashadiisa dhexdooda ayaa ilmahaa dhashay walmuusaa bikhidmatiha iyo addoontii ama la dardaarmay khidmadeeda iyo shaqadeeda layidhi waxaan u dardaarmaynay masaajidkaa u shaqayso walmawhuubati iyo tii la hibeeye ama neef xoolahaata ama addoon ha ahaatee idaa waladad markay dhasha qabla alqabdi qabdiga iyo intaanu gacanta ku dhigin kii loo hibeeyey laa yatbacuhaa ma raacayo ilmahaasi wuu ka hadhayaa oo tii marhuuna ilmaheedu marhuun noqon maayo tii jaani ilmaheedu jaani noqon maayo tii la kireeyey tii la amanay ilmaheedu markaa dee isaguna kiradii kuma jiro halkan uu yidhi waqad xamalat bayna alwasiyati wa mowtilmuusi haddii ay markaa musaabiq ama manfacadeedu xaamilo ahaanay cinda alwasiya wasiyay noqonaysaa bacda mowtil muusiha hadday markaa dee waraysatayna ama mawhuubadiia bacda alqabdi markaa intii gacanta lagu dhigay dabadeed bay markaa dhashay dee wuu raacayaa markaa taa wa waladulmaqsuubati tii la dhacay ilmaheedii walmucaarati iyo tii la ammaanaysiyey walmaqbuudati iyo tii gacanta loogu dhigay bibaycin faasidin io faasida ow sawmin ama baayacaad walmabiicati qabla alqabdi tii la iibiyey intaan gacanta lagu dhigin yatbacuhaa fi damaani xagga damaanka wuu ku raacayaa wa waladu lmurtadi murtadka ilmihiisu in incaqada fi ridda hadduu xilligaa riddada marka calool galay walxaal abawaahuna murtadaani ay yihiin fa murtadun buu noqonayaa wa ilaa haddii kale fa muslimun muslim buu noqonayaa wuxuu sheekhu leeyay wawaladulmaqsuuba neef xoolaabaa la dhacay ama addoon baa la dhacay ilmahay dhashaa yatbacuhaa fi damaani sidii neefganba loo damaanaya baa ilmahay dhashaa in loo damaanayaa walmucaarati tii la is-ammaanaysiiyey haddii addoon markaa la is-ammaanaysiiyey ayana dee caariyadu yidudamaan bay haydo ilmaha ay dhasheena isa waa yidudamaanuun walmaqbuudati bibaycin faasidin iib faasida tii gacanta lagu dhigay ama addoonadama neef xoolaha ha ahaatee haddii ayadana ilmaheedaasina siday ayaduba madmuuno u tahay baa ilmaheeduna madmuuno u yahay ow sawmin ama baayacaad shay baayacaad markaa loo hayo ayaa wax dhalay ilmihiisaas sire marka waa madmuun waalmabiicati qabla alqabdi tii markaa la iibiyey intaan weli gacanta lagu dhigin dee waataynu soo tilmaannay cidday damaankiisa ku jirto baayic inay damaankiisa ku jirtaa yatbacuhaa intaasoo dhan fi damaani xagga damaanka way ku raacaysaa oo dee gacan ku-dhigiddana ilmaha gacanta lagu hayaa wuxuu raacsay un gacan ku-dhigidda shaygaa dhalay uu gacanta ku hayo wawaladu lmurtadi qofka ridoobay ilmihiisu ininacaqada fi riddati xilliga gaalowga haddii uu iyo riddada calool galay wa abawahu murtadaani labadan iska dhalay labaduba laba diinta ka baxay yihiin fa murtadun murtadunbaa loo raac loo xisaabinayaayo dee iyagu raacsaye wa ilaa haddii kale oo qabla ridda oo markaa calool galay amaba labada midkood muslim yahay fa muslimun muslim buu noqonayaayo alislaamu yacluu walaa yuclaa calayhi islaamku isagaa sarreeya ee lagama sarreeyo wallahu aclam halkaas ayuu inoogu dhammaaday kitaabkii alxamdulilah ilaahay baa ku mahadleh ilaahay bilowgiisa inoo fudaydiyey ayaa dhammaadkiisii iyo gebagabadiisina inoo fudaydiyey waxaynu kitaabka bilownay afar iyo labaatankii rajab kun afar boqol soddon iyo sagaalkii oo waafaqsanayd tobankii bishii afraad laba kun iyo siddeed iyo toban waxaanaynu gebagabaynay saddexdii jumaadul uulaa kun afar boqol iyo afartan oo waafaqsan sagaalkii bishii koowaad laba kun sagaal iyo toban ayaynu gebagabaynay yacnii dee fasaxyana waa ku jireen kitaabkuna saddex habeenoo qura ayuu socday sidaa marka loo eego bilowga ilaa dhammaadkiisa dee sagaal bilood oo wax dhiban ama siddeed bilood oo wax dhiban marka fasaxyadiisa iyo la eego ayaynu markaa soo wadnay ilaahay ha inagu anfaco wixii ansaxay markaa fa min allah wixii aan qaldayna fa min nafsi wa min ashaytaan waxaynu u ducaynaynaa markaa sheekha markaa kitaabkan qoray iyo ciddii markaa u khidmaysayba ilaahay markaa ha ka abaalmariyo miisaanka xasanaadka ilaahay ugu daro innagana ilaahay hayna fahansiiyo wixii aan qaladayna ilaahay insha allahu tacaala ha inaga dhaafo kitaabku intaasuu ku dhan yahay waxaanse un idiin sheegaya insha allahu tacaala kitaabkii marka aynu ku xigsiinaynaynu bilaabaynay iyo insha allah xilliga la bilaabaya iyo kitaabkan imtixaankiisa insha allah guddidiiba idiin sheegi doontaa dhammaantiin markaa insha allahu tacala marka deriska laga baxo dabaqa afraad bay idin tegi doontaan haddii alla tawfiiq